أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaani araxiim waa duhur axada taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay saddex-iyo labaatanka bisha jamaadu thaani sanadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka duhurnimo waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqeyn saliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay toogasho ka dhacday jaamacad ku taala dalka maraykanka xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda riddada soomaaliya ayaa qiray in murtadiin fara badan lagu laayay camaliyadii istishaadiga ahayd ee ka dhacday xero nacnac ee magaalada muqdisho kataib al ikhbaariya ayaa baahisay qeybta koowaad muuqaalo lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobe ee ku jira gacanta mujaahidiinta howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay dowladda maraykanka ayaa bilowday baaritaano ay ku sameynaysa shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ka howlgala gudaha dalkaas maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlad dacwi ah ka sameeyey degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud xamladaas oo ay si weyn kaga faa'iidaysteen bulshada wilaayadaas wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinna oo ka soo baxay safka murtadiinta أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن intaas waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka duhurnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran waxaa la baahiyey muuqaal soo bandhigaya khasaaraha ka dhashay duqeyn saliibiyada maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiintu ay ka geysteen deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose waxaa maanta barqadii baraha bulshada lagu baahiyey muuqaal soo bandhigaya inta uu la egyahay khasaaraha ka dhashay duqeyn dhowaan saliibyada maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee maraykanka uu tababaray ay ka geysteen deegaanka jambaluul ee hoostaga degmada afgooye ee wilaayada shabeellada hoose muuqaalkan waxaa lagu arkayaa burburka xooggan ee ka dhashay duqeynta cadowga waxaana sidoo kale la arkayaa meydadka dadka shacabka ah ee ku shahiiray duqeyntaas sidoo kale muuqaalkan la baahiyey waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mida bulshada deegaanka oo sharaxaad ka bixinaya inta uu la egyahay khasaaraha kasoo gaaray duqeynta silibiyada maraykanka iyo maleeshiyaadka ridadu ay ka geysteen deegaanka jambaluul bismila odayaalka deegaanka jambaluul ka tirsan ayaan ka mid ahay xalay shan saac iyo bar ayaa anaga dadka dowladdaasna soo weerartay aadaa dhibaata noo geersiiyey soddon ilaa labaatan shan dhaawac waaye maxaa la yidhaahdaa toban iyo afarna meed waaye ilmahayga dhaawac waaye guriga waa naga baabi'iyeen guri ilaa adi toban iyo saddex guri camal ay gaarayso ayaan hadda macnaha aan hadda ognahay wilita anaga xaafadda dhaawacii iyo meedidkii ayaan hadda hoosha gudubgalkeed ayaan ku jirnaa dadkan dhaawac ka qaadnay saaka hadda ayagoo meed ee hadda afara hadda la soo wadaa tobanna hadda waa kuwaan shabaab waa kaa ninkii rabo al-shabaab ma rabaan anagayna rabaan ina anagna dhameeyaan ina barakiciyaan ya anagaab dhibaatana haysata webignaga guri rafaadsan awaarna haysa xoolahayna baabu haayaan marka taas muslimnima maha islaamnimana maaha marka anaga taas ma u dulqaadi karno shicib haddii dowladda shicibkeeda ay u baahan tahay dan ay ka leedahay anaga tan hanaga soo gaaraan tan anaga mar dambe yaa la noo celin anaga tanoo kale haddana waa kan waa ujeediin hadda gabadhay dhaawac waaye wiilka gabadhayga waa dhintay meed waaye gurigiisa waa baabi'i meedka hadda waa kanaa afar iyo toban meed waaye yaa dhaawac soddon ilaa labaatan shan waaye dhibaataas anagana gaartay marka weligana ma bari xamara laga soo ba furug waa la imaada hubiya beerahayna aanan arkayna loogu soo rakabtay magaaladii dhan dhulkaa la waa la duhayay intay ka dhacday taas marka meel ay ka dhacday maanta adduun weynaha meel kasta soomaaliya tan ma dhicin yaa tahay islaamnimo maaha taas dowladna saas ma lagu helaayo dowlad nidaamay leedahay dowlad in la jaceyl dowlad waa la ordi jiri waaba la iskugu faani jiriba dowlad xilliga oo waagii hore maxamed siyaad baare hadda in dowladdii tuutay in karoornay taagan tahay anaga hadda waxaadna yeelaa kanoo kale shacabaan iska nahay beeraleyaan nahay guri waa igu soo jebiyeen aniga een, guri adeerkaygii walaxay ku dhufteen guri kale walaxay ku dhufteen ummadii shacabkii meesha waa ku baaba'een waa rafaadeen afar iyo toban dhimasho waaye labaatan iyo shanna dhaawac waaye guryaalkii hoobiye iyo waxaasay la dhaceen aad iyo aaday noo dandareystay annaga shabaabna ma nihi dowladna ma nihi dad shacabaan nahay dhib weynaa noogu dhacay khaasatan sida reer jambul aan u nahay xali dhib aad iyo aad u weynaa noogu dhacay annaga anagoo gurigeen iska jiifno alana soo weeraray walaalmankayna waalidiintayna ilmahayna waa la baabi'iyey waa la dhameeyey dhibaata oo aan la dulqaadi karinaa nagu dhacday Ee, ma guurayna maxaan soo- waxaan soo beenay waa kasi weysan yahay ilma ma lagu hagi karo kalka duqoow ma lagu hagi karo Ee, dhammaan cagahayna dhulka ma haayaan Ee, waxaan dhan hadda xaliyay meesha ka dhaceen Ee, dhibaatada toban iyo afar miid waaye dhibkaas dhibkaasaa meesha ka dhacay Ee, wax aan dad oo musluun aan la yeeli karinaa lana yeelay waxaa dhibkaas ee, ilaahay manugu soo naqa dhibkaasaan aniga odayaal aniga odaygii meesha tuulada dhanaa ahay aniga abukar daa-ud james ali dhahaa dhibkaasaa dhacay Ee, adduunyadana waxaa camal ma ka dhicin weligaynan ma arkin Ee, intaasaan ugu dhacay asalaamu calaykum dhowr jeer ayay sidan oo kale silibiyada maraykanka iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee ay tababareen duqeyn uga geysteen deegaano kala duwan oo ku yaala dalka soomaaliya khasaare dhimasho iyo dhaawac ah ayaa ka dhashay toogasho ka dhacday jaamacad ku taala dalka maraykanka sida warbixintan uu ku faahfaahinaya bashiir muxiidiin abow ayman ugu yaraan laba qof ayaa dhintay sideed kalena waxaa soo gaaray dhaawacyo culus kadib toogasho habeennimadii xalay ka dhacday jaamacad ku taala magaalada barofadis ee gobolka rhode island ee dalka maraykanka sida la xaqiijiyey toogashadan waxaa geystay nin hubaysan kaas oo goobtaasi ka baxsaday markii uu fuliyey falkaasi sida duqa magaaladu uu warbaahinta u sheegay isagoo intaa ku daray in bandow lagu soo rogay agagaarka jaamacadda uu weerarkaasi ka dhacay booliska magaalada borfandes ayaa carabaabay inay jiraan dhaawacyo badan oo ka dhashay weerarkan lagu beegsaday jaamacadda iyadoo qayb ka mid ah warbaahinta maraykanka ay sheegeen in ilaa labaatan qof ay weerarkaasi ku dhaawacmeen weerarkan ayaa sidoo kale waxaa ka hadlay madaxweynaha dowladda siliibiyadaha ee maraykanka gaal donald trump waxa uu sheegay in weerarkaasi uu ahaa mid aad u xun islamarkaan dhaawacyada soo gaaray dhibanayaashu ay yihiin kuwa garaab ah jaamacaddan oo lagu magacaabo brown university ayaa la sheegayaa inay ka mid tahay jaamacadaha heerkoodu sarreeyo ee dalka maraykanka waxayna ka tirsan tahay siddeed jaamacadood oo caan ku ah waxbarashada tayada leh waxaana wax ku bartaa ku dhowaad kow iyo toban kun oo arday mahadsanid bashiir xildhibaan ka tirsan golaha dawaaqiidda kooxda ridada soomaaliya ayaa qiray in murtadiin fara badan lagu laayay camaliyadii istishaadiyada ahayd ee ka dhacday xero nacnac ee magaalada muqdisho nuur cali warsame abuusheyba ayaa inoo faahfaahinaya warbixintan xildhibaanada golaha dawaaqidda kooxda ridada soomaaliya ayaa magaalada caasimadda ee muqdisho ku yeeshay kulan oo ku soo idlaaday buuq iyo hadallo ay isku tuurtuurayeen iyagoo u qaybsamay mucaarad iyo muxaafid daahir amiin jesow oo ka mid ah xildhibaanada golaha dawaaqidda ayaa ku eedeeyey wasiirka amniga kooxda ridada inuu isku dayay yaraynta khasaarihii xoogganaa ee maleeshiyaadka murtadiinta ka soo gaaray camaliyadii istishaadiga ahayd ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacday saldhigga warshadii nacnaca ee magaalada muqdisho wuxuu carbaabay in ehelada tobaneeyo ka tirsan maleeshiyaadkii ee lagu dilay weerarkaasi la qariyey geerida wiilashooda sidoo kale daahir amiin jeeso ayaa saraakiisha booliska gobolka banaadir ee kooxda ridada ku sifeeyey burcad dhibaato ku haysa shacabka muqdisho islamarkaana ay isku darsadeen barakicinta shacabka iyo xataa inay dhexdooda takrifal isku sameeyaan waa waxa iiga dhanba ku nool bug iyo iyo saxaafadda ee muxuu ahay la caburi ha sheegin waad maqlayseen hadda ka hor meesha qaraxii ugu weynaa qari qari ha sheegin iyagoo dhahay war maxaad u qarinay inaad tidhaahda hebel iyo hebel iyo hebelaa dhintay tobanaa naga dhimatay soddonaa naga dhimatay inaad tidhaahda maad qarinay nin acamaalada waa dadkii ku dhintay iyo hooyooyinkoodaa ta waahe iska dhaaf miya may wallahi waa la sheegaa dadka ha caburininaha dadka ha caburina dadka xur waaye adoo xur ahaad dhalatay adoo xur ahaadna dhimanaysaa tuugi waaye ummadda soomaaliyeed loo soo diri dadkay rabaan inay ay dhaga tiraana qaacimiin waaye kan ugu weyn iyo kan ugu yar waxay isku dhaarsadeen inay shacabka bara kiciyaan doorashaan rabnaa leeyihin j s b ha la doorto waa bara kiciyeen taliye asaga macallimahadi garaadaha shiloo qaatay hal mar ayaa waxaa laga dhigay korneyl korneylaa laga dhigay hal mar nin ilaa iyo eh, to- toddobaatan sano sargaal soo ahaa oo garaadiis ay ugtaxayina wuxuu leeyahay adiga iyo shacabkii aan barakaci waxba isbinaatiin war horta shacabkii barakaciisi yaa kuwa ogolaaday kooxdii riddada oo bilihii lasoo dhaafay sheeganaysay inay sugtay ammaanka xarumaheeda magaalada muqdisho ayaa la kulantay fashila kadib markii mujaahidiintu weeraro ku beegsadeen xarumo xasaasi ah sida xabsiga godka jilacow iyo saldhigga warshadda nacnaca mahadsanid abushayba kataib al ikhbaariye ayaa baahisay qeybta koowaad muuqaalo lagu soo bandhigaya fariimo ay dirayaan maxaabiista gaalada qaramada midoobay ee ku jira gacanta mujaahidiinta yaasir maxamed ayaa inoo haya warbixintan kani waa muuqaal kooban oo shalay gelinkii dambe ay baahisay kataa'ib al ikhbaariya kaasi oo lagu soo bandhigay fariin uu jeedinayo maxbuus dagaal oo ka socda hay-ad gaaleedka qaramada midoobay maxbuuskani oo lagu magacaabo elenik alexander ayaa noqday maxbuus ku jira gacanta mujaahidiinta bishii janawari ee maxbuuskani oo ah kabtan ka mid ah shaqaalaha qaramada midoobey ayaa waxa uu muuqaalkani fariin ugu dirayaa qoyskiisa muwaadiniintiisa iyo hay-ad gaaleedkii uu u shaqaynayey
My name is Olenik Alexander. I am captain.
magacaygu waa aleynik alexander waxaan ahay kabtan waxaan maanta idinla hadlayaa anigoo aanan xor ahayn balse ah maxbuus dagaal oo ay gacanta ku hayso xarakada al-shabaab ee fadhigeedu yahay dalka soomaaliya oo ah dhul kumannaan mayl u jira waddankayga aan jeclahay ee ukrain waxaa laga yaabaa inaad isweydiinayso waxa halkan i keenay waxaan halkan u imid anigoo qayb ka ah howlgalka qaramada midoobay ee lagu taageerayo dowladda soomaaliya aniga iyo shaqaalihii ila socday waxaan galnay duulimaadyo lagu soo daabulayo dhaawacyo u baahnaa adeegyo caafimaad bishii janawari ee labada kun afar iyo labaatanka waxaan la kulannay xaalad deg deg ah xilli aan ku sugnayn gobollada dhexe ee soomaaliya waxaana ku khasbanaannay inaan si deg deg ah u cagadhiganno dhulka al-shabaab aniga iyo shaqaalahaygiiba waana la qabtay waxaana hadda wajahaynaa xaalad hubanti la'aan ah wuxuuna masiirkeennu gacanta ugu jiraa al-shabaab maxbuuskani ayaa sidoo kale fariin u diray madaxweynaha waddankiisa faladimir zelenski isagoona ka codsaday inuu ka shaqeeyo sidii uu u heli lahaa xorriyaddiisa wuxuuna shacabka reer yukrain u sheegay inuu u baahan yahay garab istaagooda codsiga labaad waxaan u dirayaa madaxweynahayga zelenski waxaan leeyahay hana ilaawin fadlan adeegso awooddaada iyo saamayntaada si aad uga shaqaysid sii deynteenna adduunku ha ogaado inaan nahay dad jira oo u baahan caawin iyo gargaar dadka reer yukrain ee walaalahayga ah waxaan idinku boorinayaa inaad nagu caawisaan codkeenna oo aad kor u dhawaaqdaan dunidu ha ogaato inaan weli halkan joogno iyo inaan weli ku xidhannahay waddan shisheeye waxaan sidoo kale codsi u dirayaa qaramada midoobay oo astaanteeda iyo calankeedu ka babanayo baarka sare ee howlgalkeenna iyo sidoo kale xogayaha ururka antonio guteres waxaan leeyahay waxaa halkan noo soo diray qaramada midoobay hase ahaatee maanta annaga ayaa baahi weyn u qabna kaalmada iyo ximaayada ay bixiso qaramada midoobay waxaa ururka waajib ku ah inuu hubiyo oo uu ka shaqeeyo sii deynta shaqaalihiisa lagu qabtay intii lagu guda jiray howlgalka nabad kusoo dabaallidda soomaaliya waxaan ka baryayaa xoghaya guteres in uusan iska indha tirin dhibaatada aan ku jirno fadlan nagu caawi sidii aan u soo noqon lahayn innagoo bad qabna Don't turn blind eyes from our flight. Please help return us safely.
dhowaan ayay ahayd markii kataa'ib al ikhbaariyah ay baahisay muuqaalo lagu soo bandhigay maxaabiis dagaal oo ka tirsan ciidamada kufaarta ee duulaanka ku jooga soomaaliya kuwaasi oo fariimo u dirayay dowladahooda iyo shacabkooda mahadsanid yaasir howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada baay ciidamada mujaahidiintu waxay weerareen xerada murtadiinta ee degmada qansax dheere oo ka mid ah goobaha cadowga allaha duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada baay waxaana dagaalkaasi ku dhaawacmay hal askari oo murtada dowladda maraykanka ayaa bilowday baaritaano ay ku sameynayso shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee ka howlgala gudaha dalkaas mar kale warbixintan waxaa inoo haya nuur cali warsame abuushayba dowladda silbiyadda maraykanka ayaa bilowday inay si gaar ah u bartilmaameedsato shirkadaha xawaaladaha soomaalida ee dadka soomaalidu u fududeeya dirista lacagaha dibadda gaar ahaan kuwa lacagaha loogu diro qoysaska soomaaliya arrintan waxay timid markii maamulka siliibiga trump uu kordhiyey baaritaanada lagu samaynayo xarumaha soomaalida ee minnesota oo ay ku badan yihiin jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalkaasi gaal trump ayaa horey u sheegay in soomaalida ku nool minnesota ay ku lug leeyihiin lacag dhaqid iyo lacago la luunsaday oo dowladda maraykanka dhowaan shaacisay tallaabadan waxay timid markii uu dhowaan soo ifbacay kiis musuq maasuqa oo lagu eedeeyey inay ku lug leeyihiin soomaalida ku dhaqan dalka maraykanka kuwaas oo la sheegay inay luunsadeen lacag dhan saddex boqol oo milyan oo dollar sidoo kale tallaabadan ayaa imaanaysa xilli qaar ka mid a soomaalida jawaasiista u ah dowladda maraykanka ee ku sugan gudaha dalkaasi ay warbaahinta dalkaasi dhowaan ka sheegeen eede inay u jeediyeen shirkadaha cawaaradaha soomaalida ee ku yaala minnesota tani oo markii uu trump maalmihii lasoo dhaafay weerar afka ku qaaday jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka maraykanka waxaa sii kordhayey cadaadiska iyo xarigga ciidamada maraykanka u geysanayaan soomaalida ku dhaqan dalkaasi iyadoo dad aad u fara badan oo soomaali ah laga qabqabtay magaalada minneabolis mahadsanid mar kale abowshayba maktabka dacwada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xamlad dacwi ah ka sameeyay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee galgaduud xamladaas oo si weyn ay kaga faa'iidaysteen bulshada wilaayadaas marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo faahfaahinaya نحن القبائل المسلمة في ولاية الجدود الإسلامية نعيش في أجواء فرح وسرور وفي أيام بهجة وحبور لما من الله على عباده المجاهدين في شرق إفريقيا فأصوات التكبير تتعالى وصيحات النصر تتوالى toddobaadadii lasoo dhaafay wafdi ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ah ayaa xamlad dacwi ah ka waday wilaayada islaamiga ah ee galgaduud iyagoo safar ku maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada ah xamladan oo loogu magacdaray xamlatul intisaaraat ilahli tadxiyaata ayaa ahayd mid uu qabanqaabadeeda lahaa maktabka dacwada ee xarakada waxaana safarka culimmada hogaaminaya sheekh mukhtaar abuu muslim iyo sheekh maxmed garaara oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya wafdigan ayaa wilaayada galgaduud ka sameeyey howlo dacawi ah oo kala duwan oo isugu jiray dowlaha silsilado ah nadawaad iyo muxaadaraad taxano ah iyadoo sidoo kale guddiga ay kulamo la qaadanayeen odayaasha dhaqanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada waxayna bulshadu ahaayeen kuwa si aad ah uga faa'iidaysanayo culimmada iyagoona si weyn u soo dhoweeyey una maamuusay sheekh mukhtaar a muslim oo ka mid ahaa culimmada hogaaminaysa wafdiga dacwada ayaa munaasabadda ka jeediyey kelmaduu uga hadlayay safarkoodii dacwada ee wilaayaadka mudug iyo galgaduud isagoo ugu dambayn jeediyey dardaaranka wafdiga culimmada ee ku aadan bulshada acmaasha allajnatu dacwa oo culimmadan ay qabatay waxa ay hoos tegaysay fuliyey maktabu dacwati ila allaahi lixaraka shabaab almujaahidiin waxay ku aadanayd laba wilaayo wilaayada mudug iyo wilaayada galgaduud waxayna ka bilaabeen wilaayada mudug alislaamiya gaar ahaan fii muxaafadati jawla markay mudug ka soo gudbeedna waxay u soo gudbeen wilaayada galgaduud alislaamiyati dhammaan wilaayada oo dhan bay soo mareen ilaa maanta shaqadoodu ku soo gebagabowday caasimadda wilaayada galgaduud ee ceelbuur intaas kadib waxaa madasha kelmad ka jeediyey sheekh maxmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya nabigeena sal allahu alayh walaalihi wasaxbi wasalam saddex arrimood oo allahna raaligelinayso annagana danteena adduun iyo aakhiraba aan ku gaarayno ayuu rasuulka noo sheegay sala allahu calayhi walaalihi wasaxbi wasalam ina allaha yardaa lakum halaaa an tacbuduuhu walaa tushrikuu bihi shaya allah keligii inaad caabudaan oo aadan u shariig yeelin wa an tactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraquu ugu dambayntii ugaaska beesha mursaday ugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa u mahadceliyey wafdiga culimmada ee safarka ku maray degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduudda culummada safarka dheer soo martay oo noo timid oo dowraadka iyo maaragtay liqaa'aadka faraha badan samaysay aad ogsoon tihiin safarada ay ku yimideen iyo meelaha ay soo mareen haddana ay ku soo gebagabeeyeen degmada ceelbuur ee maqarka wilaayada galgaduud ah waan u mahad celinaynaa waxaan leennahay ilaahay safarkiinna mid mubaaraga oo barakaysan oo diinta allah ka dhigo mid laga faa'iida allah ka dhigo mid ummadaad wax u sheegteen ay ku dhaqmaan oo dhegaystay ay ku dhaqmaan allah ka dhigo kuwaas kuwa ka sii dambeeyana kuwa gaarsiiya allah ka dhigo dadka aad maqlay runtii waxaan ilaahay kaga baryaynaa adinkoo saalimiina oo daalanayn oo dhib iskala kulmin inaa guryihiinni ku laabataan xamladan ay wilaayada galgaduud ka sameeyeen guddiga ka socday maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa ka faa'iidaystay kumanaan dadyow ah oo ku dhaqan wilaayada kuwaasoo baahi weyn u qabay mawaadiicda ay sida aadka ah uga hadlayeen culimmadii wafdiga waxayna tani ahayd xamlad nooceeda oo kale aan horay u soo marin bulshada wilaayada galgaduuda mahadsanid marwan ugu dambeyntiina wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay safka murtadiinta waxay ahaayeen laba askari oo taa'ibiin ah kuwaasoo ka soo baxay safka riddada saaxiibka ugu horeeya waa aadan axmed aadan waxa uu murtadiinta ka tirsanaa muddo toban sano ah isagoona kaga biiray degmada ceel barde ee wilaayada bakool waxaana uu soo qaatay tababar muddo labiyo toban bilood ah kaasoo ay siinayeen ciidamada xabashida itoobiya balse hadda waxa uu ka yimid dhanka degmada xudur oo muddooyinkii dambe uu joogay waxaana isagoo taayiba lagu soo bandhigay deegaanka boordhuxunle oo ka mid ah deegaanada hoostaga degmada waajid ee wilaayada bakool waxaa taayibkan uu watay hubkii uu kula dagaalamayay diinta islaamka iyo dadka muslimiinta waxaana markii toobada loo qabtay kadib uu la hadlay idaacadda islaamiga andalus isagoona ka warbixiyey marxaladihii uu soo maray iyo sababta keentay inuu ka soo baxay safka riddada waxaana ugu dambeyn uu baaq toobadkeena u diray maleeshiyaadka riddada ee safkooda uu ka soo baxay
yaa dhubuka kubaytumay lama balooda muddo hata may boo may ka tirsanaa tuman sana ka tirsana fadhan may ku kooy dura ku kooy gaalada ku kooy amanka mujaahidiinta aan kooy ilaahay dartiisa aan too busheeni may boo hubkeyna la kooy may lerays aan oo may boo mujaahidiinta noomana kooyna hubkiina yoo kuwira jiwaan in laagaya manaa elbirta kamidaan say tumay lama sana horta tababaraka jari tumay lama sana tababaraka jari walaada siyeed bilood sagaal bilood dhanna masheer lamaay wadankaasay garooyi ka shaqeeyay tababarka weli beeyay etoobiyaan ada tababaraayo tababarkaasi kadib muddi dhamaaday ada tababarka lakasta laga bara ujeemanaha sideeda dadkan iskureeb hadi musangalab hadi laga bara guryeedna hubada la siiye dooda hub ka qaadato guryeed iyo hatan laga garameeye garameyntaina meelo lahaytaan horta dhibaatooyin anana xad ka badhaafay manaha diinta muslimkaba horangubadadii aragay may galle inti ad hatan noola hoob ilaahay baata maskantabaa gadidiyey maskaantaban jaad hata fiyaawta adan dhamanadan ka dhamaneeba oo ilaahay ka hasuusiye wala qalbeesheen meel mujaahidiinta sii jirta amba tawbasheen ilaahay jeen nagoy saya qalbeesheen saaga bayan fikriday may hayta inaan weli aywa muslimiinta deganta diinta sharciyada la dhagadayo la ka sooma la ka salaado inaan ba geekana roog safayl la indho ay dad walaalada ee muslimiin nabadgaba fayl sharafle diinle angoy mayl koy guru ake ibosh jeel koy gurigii booshkii manaha wal in la agayay nimankii saaxiibada he anaa ku tabi lankiiba mayl buah muslimnimo in iska dhamada fadaw aniga halkaasi hees ku tabo haharoodo nimankan haroodo nimanka mujaahidiinta eh nama sharaf lew lanwalkiin dhamaw oo gurigeyla boojey lankila kooyo nibadiis la kooyo may buha ilaahay aan tuubasheen lanwala dhamaamale gurigey iyo walaajeylan la agaye wal siye si nibadee meel ka jiifiye etoobiyaankaasi iyo galadasi manaa isan san dhumi aya namay ereyan nin fariintisingu diraaye nisan askugu tabtan waliba saaxiibada eh dadkin iyo diintin iyo dalkin nkooyo saasa fariingasinka diraaye taayibka labaad waa mukhtaar maxamed kuusow waxaana uu riddada ku biiray sanadkii laba kun iyo afar iyo labaatankii isagoona kaga biiray magaalada baydhabo ee gobolka baay muddooyinkii dambe isna waxa uu ku sugnaa degmada xudur halkaasoo ugu dambeyn uu kaga soo degay gaarigii gaalnimada ee uu saarnaa muddadaasi dheer waxaana isagoo toobadkeena lagu soo bandhigay isla deegaanka boordhuxunle halkaasoo toobada marka loo qabtay kadib uu kula hadlay idaacadda islaamiga andalus magacay mayballeerey mukhtaar maxamed kuusow murtadiinta iyo maybaha ada muddo lamada kun iyo labaatan afarta ilaa hataka dhatiyo iyaa ka jaray tamaygu kooyay hodur iyaa ku kooyay marka alxamdulilah ilaahigii maybaha oo nagi iyaanka maxad eliyay welwel may ku rahay baydhabo baydhabo dhubow ka haay ada muddo oo sagaal bilood tumishan maalmood e iyo dhubowka jari dhubowkayna maalinshii ajaanib ahaaye etoobiyaan ahaaye tababarka kadib maylanin iibiyay gurilana siiyay may dagaalanaynka qaaday daynunay waay burjaad meeleraw meelasaa ku hoolgalnay adasada dagaal amal iyo meelasay anaykaka dhiidi madidamba baydhowla haniinagay khasaare hae askar badan aa ka dhammatay murtadiin badan maaba kaleeti dad oo tumayshan qof amal diiraw iyaa ka dhammatay kadib ada baydhooy lahaniin wareeji lahaniin nagay anina may lahaniin wareejey hudurhaje rulbarwaaqe bababa nibad e iya kooy ise nibad e gacmo furan walaalada iyo haydhowaayan dadkii saaxiibada haaye an ha ku tabi mayndarey inti may buaha wadansho haskuga nagadan walaaladii mayba hanis dhiibaan
wilaayada islaamiga ee bakool bilihii ugu dambeeyey waxay martigelinaysay maleeshiyaadka ka soo baxaya safka ridada kuwaas oo allahu waafajiyey inay aqbalaan baaqii toobadkeenka ahaa ee ay u dirtay wilaayada islaamiga ee bakool iyo odayaasha salaadiinta iyo waxgaradka ku nool wilaayada kuwaas oo murtadiinta ugu baaqay inay ka soo baxaan safka gaalada ay ku jiraan islamarkaana ay dib ugu soo laabtaan diintoodii ay ka ridoobeen guud ahaan waa naga intaas warkii duhurnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu